haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa noo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkood ku maqashaan wararkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay toddobaadkiina soo dhaafay aynu ku bilownay saddex qof oo isku qoysa ayaa ku dhimatay miino ku haleeshay deegaanka la yidhaahda dharkangenya oo ku yaala gobolka sool dadkaasoo xoolo dhaqato ahaa wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol ayaa arrintaasi ka waraystay sakariye cabdilaahi xirsi guddoomiyaha degmada dharkangenyo
meel u jirta magaalada toddoba kilomitr qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca dad soo guuray oo reer baadiye ah ayaa meel miino ku aasneed meesha waa meel xuduuda marka hore markaan kaaga warramo degmada waagii hore toddobaatamadiis dagaalka seven seven miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha kaga aasan marka miin miino kamida miinooyinkaas baa ku qarxay saddex qofna way ku dhimatay dhowr tiro ilaa sideed neef oo geelana waa ku baxdeen waxa qarxay muxuu ahaa markaa dadkaasi ku qarxay waa miino lagu aasay waagii dowladaha etoobiya iyo soomaaliya meesha ciidamaha deganaa sideedada ciidan la yidhahdaa deganaa jira dowladda soomaaliya marka miinooyin baa lagu aaso xiliyada dowladaha xilligaa deganaa ku aaseen seven sevenkii wixii ka dambeeyey laba wiil oo ilmaadeer oo lakala oran jiray jaamac abd cabdiqaadir bile xaaji iyo maxamed qadar bile bile xaaji iyo adeerkooda la oran jiray cabdi cabdirashiid bile xaaji jaamac oo geel la joogay marka geeli iyo ayagaba qaraxaasaa saameeyey marka saddexdoodiina way ku dhinteen sideed neef oo geelana meesha way kaga baxday sidee baa lagugu sheegay xogta miinadan haleeshay dadkana ay ku dhinteen markaad dadka deegaanka aada waraysateen horta markuu roobka do-o baa miinooyinka soo dhawaadaan inta badan banaanka ee daadadka iyo tooga markay qaadaan iyo daadadka soo saaraan miinooyinka soo dhawaadaan marka xilli shantii iyo qadar shan iyo toban daqiiq meelaha aheed geeli isku soo urursanayeen baa geeli marka ay la socdeen ku istaageen miinadii soo dhawaatay markaa xilli maadaama meesha noo loo soo naqraacay oo roobka ku badnaa marka qaraxa sidaas oo ku dhashay waxay garaacayeen ma aheene wuxuu ahaa wax miino soo dhawaatay oo roobka soo saaray meelaha ay aadka ugu badan tahay deegaanka dharkayn waxyaabahan haraadiga miinada ay dhulka ku jirto waa xaggee hadda meesha ay ka qaraxday oo kale oo la yidhahdo labadismaalo oo toddoba kilomitr u jirto meel la yidhahdo gubakacad oo ayada lafteeda ilaa saddex kilomitr magaalada dhinacan maxaa la oran jiray galbeed ka jir dhinacan galbeed ka jirto hadda tan qaraxday waqooyi bay ka jirtaa mid kale oo ayadana dhanka bariga ka jirto magaalada dhan way ku hareersan tahay afarta barjan way kaga aasan tahay culays intee leeg baydan ku haysataa ka mas-uuliyad ahaan hadda dadka aan aadka ugu walaacsanna waa dadka ilaa soona burca kasoo guuray oo dadka magaalada aada uga fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorshaheeda iyo sistamkeeda la socon oo hadda ay kamid yihiin raggaa meesha ku go-a iyo geelaa meesha ku go-a ay kamid yihiin taasaaba hadda dareen cusub iyo walaa cusub nagu sii kordhisa annagoo mid horeo qorshahaasi aynu ku noolna haddana kan maaba xaalad kaloo deegaankii walaac kusii kordhiyaba ah maadaama aada sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto halistaa miinaduna ay si weyn ugu jirto horena walaac badan aad uga qabteen idinku hadda maxaad qabateenna maadaama aad ii sheegteen dad badan ay idinku soo hayaameen annagu marka hore dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadkaa soo biiray qorshahoodan ku mashquulsaneen qorshihii hore dadka iyagii hore saameynta howlaha qabay waxaan ku wacyigelin jirnay carruurtii markay arkaan waxa iyo in aysan u dhawaanin soo sheegaan waxay sitaan macnaha ilan wuxuu carruure taladu intaa boqol kiiba boqol qaadan maayaane lagu arkane waa laga qaadi jiray waxay saameystay ku qaraxda mooyaane dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga fara badan yihiinoo wacyigelinna ma gaarsiin karno waxay noqonaysaa marka khasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad unu noqono wixii dhaawacana qaadno wixii dhintayna aan macnaha markaasisu aan aasno intaa unba hadda xaaladdu aan qaban karnaa wixii wacyigelin aan gaarsiin karnana waan gaarsiinaynaa dhulka miinooyinkana ay ku jiraan waa dhul caynkeeya oo aada u sawiri karaysa qofka ku dhegaysanaya guddoomiye waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dhabalug dhabalugeedyada dadka ay qaadaan iyo meelihii cala ay ka foojignaayeen dadki marka ciidamada markaa meesha deganees oran kareen ama waxaa idin soo maraya gaadiidka dagaalka ama ama ciidanka lugeyna idin soo mari kar meelihii is oran kareen oo dhan ba ay ku aasan yihiin cid timid oo hadda ka saartayna ma jirto kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada dharkengenyo zakariya cabdilaahi xirsi waxa uu warramayay wariyaha v o d lascaanood cabdikariim olol haatanna magaalada muqdisho maalmihii u dambeeyey waxaa qaar ka tirsan gobolada soomaaliya ka da-ay roobab xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka nugul gaar ahaan barakacyaasha magaalada muqdisho iyo hareeraheedu ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacyaasha ah ayaa lasoo sheegayaa in qoysaskaasi ay la kulmayaan xaalad adag oo bani aadamnimo dhinacaas iyo magaalada deriska ee afgooyana roobab ka da-ay ayaa biyo badan dhigay gudoomiyaha degmada afgooye aweys cabdulaahi cumar bulaalow oo ay v o a du la hadashay ayaa sheegay in kumanaan dadii ay ku barakaceen fatahaadaha magaalada afgooye iyo tuulooyinka hoostaga halkaas oo dadka ay duruuf adag ku haysato gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in beerihii fatahaadaha ka badbaaday uu baabi'iyey ayax maalmihii lasoo dhaafay duldegay magaalada afgooye wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa arrintan gudoomiyaha ka waraystay aada baad umahadsan tahay deegaanka degmada afgooye dhibaato fatahaad oo aad u culusaa ka dhacday dadkii waa dad oo fatahaadyada ay kusoo nanaqatay fatahaadyada hadda ka dhacayna waa tii labaad hadda waxaa kaloo jiro in oo dadka deegaankaas ka barakacay waa dad fara badan meelaha laga barakacayna waxaa kamid ah tuulada xaafadda aytire siigaale raqayle baarkule iyo tuulooyinka kusoo dhow degmada afgooye oo ay kamid tahay tuulada mareerey sabiid canoole idimow jabaluul baldooska ilaa iyo zona basra dhibaato aad u bacan oo weli aan la arkin masiibo rabbaani waayaan dhihi karaa tan mid aan anaga ka maamul ahaana aan awoodeyna aysan gaarsiisanayn xaalada ay jirto dadkii waxaa haysto kaneeco la-aan kaneeca jirto mara kaneeca ma haystaan teendhooyin ay galaan ma laha meeshii markii ay ka barakaceen waxay iska joogaan meel bannaan roobkaas ku da-ayo dhibaato aan weli la arag aan soo marin sanadihii ugu horeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey baan afgooye ka dhicin ayaa afgooye ka jiro kaasi waxau ahaa gudoomiyaha degmada afgooye aweys cabdulaahi cumar bulaalow waxa uu warramay wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal samakaab intaasina waxaa dhegaystayaal noogu eeg barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka inta barnaamijkan oo kale aynu mar kale ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo